wadankan maraykanka markiisi ugu horeysay dad la yidhaahdo indigent ayaa deganaan jiray oo degaanka ahaa oo indian american ama indigent ala dhahaa waxa utaqaanaanba iyagaa kusoo horeeyey dad badan oo kusoo qaxay baa jira wadamo badan oo kala duwan caalamka ka yimid waxay u badnaayeen europeanka waxaa meesha haystay british britishkaa xukumi jiray marka maraykanka wuxuu bilaabay in uu xoriyadda revolution bilaabo seventeen seventy sixkii ayay ka qaateen ay dhaheen annaga waa ka madax banaanahay britishka oo ugu dhawaaqeen america congresskiisa waa kun toddoba boqol toddobaatan iyo lixdii kun toddoba boqol toddobaatan iyo lixdii ha waxay dagaal kula jireen markaas kabacdi eight years oo civil war ah i mean eight years oo dagaal ay kula jireen oo xoriyad ridoonaya maraykanka in ay ka ka ka ka madax banaanaadaan waxaana ugu horreeyey madaxweynihii ugu horreeyaa hogaaminaya oo george washington la dhaho maraykanka wuxuu ka wuxuu ka mid ahaa meel oo asaga ka mid ahaa uu haystay oo maamulayay oo sharciyada usoo dejinayay marka shacabkii baa yidhaahday inay ka xoroobaan marka sidaa daraadeed kacdoon bay bilaabeen oo kacdoonkaas la dhahaa america america la dhihi jira qaaradda dad badan oo oo oo usoo qaxay baa jira oona usoo qaxay in ay helaan religion freedom ama qaxootinimo ama isheeg meelo badan dadka lagu cunsuriyeyn jiray ama laisdili jiray dadka waa isgumaysan jireen adduunka meel kastuu joogo marka dad badana waxay kasoo kaceen vikinski kasoo cararay dagaaladii norwegiank waxay kasoo carareen scandinavianki iy kasoo carareen waxay kasoo carareen british marka dadkaas ayaa britishkii u imaaday oo oo korka qabsaday isagaa wuxuu yidhi waa ni maamulaya marka in muddou maamulayay oo soo socoto marka revolutionki dadkii kacdoonkii waxay bilaabeen waktigaas ay xorriyadda ku dhawaaqeen inay ka madax banaan yihiin waxayna kula jireen ilaa sideed sano dagaal britishka ciidankiisa oo joogay maraykanka oo saldhigo badan ku lahaa pennsylvania iyo iyo meelo badan oo kamid ah maraykanka dhexdiisa iyagaa canshuurta qaadi jiray iyagaa waxay rabaan go-aamin jireen marka dadka xorriyadda sidaas ay ay ay uga kaceen oo dhaheen ma rabna annaga in nala gumaysto ma rabna in dad kale noo taliyaan waxaan doonaynaa inaan annaga isku talino markaa kadib maxaa dhacay sidee looga dareemo xorriyaddaas kun toddoba boqol toddobaatan iyo lixdii ay dadka maraykanka degan ay qaateen sidee loo dareemo xilligaasi maxaa isbedelay waxa waxaa loo dareemay si aada iyo aada u weyn maxaa yeelay cashuurtii iyo gumeystaha had iyo jeer waa la socotaan xorriyad ma tihid waxaa rabta kuma hadli kartid qofkaa rabta lama dooran karo iyagaa wax walba kuu doorayo iyagaa go-aanka kuu suubinayo marka dadkiibaa inta isku noqda waxay dhaheen annagaa go-aanka gaarayno annagaa wax dooranayno annagaa canshuurteenna iska qaadayno annagaa isxakamayna ee qof kale inuuna xakamo ma rabno oo noola soo diray waddan shisheeye aanan aqoonin waddanka gudihiisa waxa ka jiray dadka sida u shaqaynayaan iyo dhaqankooda marka laba boqol iyo afartan iyo jajabaa laga joogaa marka laba boqol afartan iyo toddoba sano laba boqol afartan iyo toddoba waa iyo konton bayba ku dhowdaha marka sida haddaan maqlayno meel walba ama gobol walba ama magaalo walba waxaa ka dhacaya bululeer oo sida madaafiicdiina u dhawaaqayo xoog badan marka bululeerkana ma dabaaldeg uu ka mid yahay mise waa dhaqamadii maraykanka ee markaas la yimid xorriyaddu ka mid yahay mise waa dabaaldeg guuduun dabaaldeg guud weeyey dhaqankii lagu markaasay dadka celebrate garaynayeen weli ilaa haddeer waa sii socdaa oo dawladda maca lacag baan ku bixinaa in dawladda dhexe iyo dadkii rabaan inay baluleer weyn ka qayb galaan maalintaas waxay noola mid tahay maalin aada iyo aada u weyn oo xorriyad helnay oo freedom of speech dadka waxay rabaan ku hadli karaan waxay rabaan dooran karaan shaksiyaadna ay ay ay ay ay dooran karaan xorriyadooda ah waxaan kaloo rabaa caasha ibrahim caashacuud adoo raalli ah waa ku mahadsantaa waktigaanan siisay oo aniga uga faa'iideynayo bulshada soomaaliyeed meel kasii degan tahay waddankan kabacdi markuu saas xorriyad u qaatay wuxuu galay civil war wax la yidhaahdo oo dagaal gudaha dagaalkaas gudihiisa wuxuu socday in ku dhow eleven eleven years oo asaga dadka dhexdiisa isdagaalayeen waddan kastaba wuxuu ka imaadaa meel dheer wuxuuna ka imaadaa laakiin dadkii shacabkii baa la rabaa qadiyadooda inay inay inay had iyo jeer jeclaadaan waddankooda ay number one maraykanka hadda anagu waxaan nahay waxaan ka dhigaynaa wadanka waa inuu number one xorriyadiisa ama xuquuqdii ama waa inaa la ilaaliya marka wadan kastaba waxaan soo marin adduunka dhibaato ma jiraan laakiin waa inaad ku faantaa inaad xor tahay waa inaad ku faantaa inaad ka faa'iidaysatid siyaabahaasi siyaabo lamid a